Hay'adda Tayadoorka Jubbaland waa hay'ad markaasi u taagan kana shaqeysa ka hortagga raashinka noocyadiisa kala duwan ee la keeno deegaanada Jubbaland ee ka soo dega dekedda magaalada Kismaayo garoonka diyaaradaha iyo kuwa ka soo gala xuduudaha dalalka deriska ayaa inta aysan u gudbin gudaha magaalada waxaa tayadooda baarta hay'adda Tayadoorka Jubbaland si wixii tayadooda xumaata loo qabto islamarkaana looga ilaaliyo waxyeelada bulshada kasoo gaaraysa madaxa fulinta hay'adda Tayadoorka Jubbaland Cabdi Xuseen Dubad ayaa ka warbixiyey shaqada hay-adda iyo sidoo kale dhibaatooyinka bulshadu kala kulmi karaan badeecadaha dhacay ama tayadoodu xumaatay sida raashinka iyo dawooyinka bismillaah hay-adda tayadhowrka haddaan ku bilaabo horta hay-adda tayadhowrka waa hay-ad aada u guda weyn shaqooyinkeeda iyo waxqabadkeedu waa hay-ad howlaheeda ku ficnaa dawle ahaan inay qabato loogu talagalay in dawladdu ay qabato oo aada u mug weyn hay-adda tayadhowrku waxay u taagan tahay nolosha bini-aadamka dhammaantiiba barbilow ilaa dhammaadka waa inuu joogto ahaado la helo waxaa la dhihi jiray shaqooyinkiisa iyo la socodkiisa wax walba oo bini-aadamku cunahayo iyo wuxuu cabayo iyo wax marsanayo hay-ad u taagan inay ogaato ilaaliso weeyaan si guud hay-adda tayadhowrka si guud shaqadeeda waxaa weeye ilaalinta iyo baadhidda wax walba oo wadanka imaanaya jubbaland gaar ahaan kana baxaya inay ogaato tayadiisa inuu usoo bado bulshada xoolaha iyo bay-adaba inay ogaato kantaroolsho ka warhayso shayga hadduu yahay mid nacfi u leh bulshada iyo bay-ada kaleba inay ay ay ka warqabayso la soconayso hadduu yahay mid aan nacfi ulahayn oo waxyeelo bulshada kusoo korinayana qabato ka kantaroolsho wey shaqadeeda waa mahadsan tahay warige hadda dekadoo kale waxaan bilownay horta shaqadeeda labada kun iyo labaatankii baa caadi uga howlgalnay shaqadeeda koowaad waxa ugu muhiimsan dekeda kasoo degana waa wax dadku bini-aadamka cunaan hadday cunto noqoto hadday noqoto dawooyin hadday noqoto cabitaano hadday noqoto dhismayaashii oo kale wax walba oo dekeda kasoo dega isagoo waa la kantaroolaa qaabka loo kantaroolana waa qaabo fara badan oo physical oo ku jiro qaabkala laababka ay ku jiraan waxaa la dhihi jiraba iskugu jiraan marka hadda dekeda oo kale iyo eeboorka oo kale wax walba markuusan magaalada soo gelin kiisaajoog halkiisa lagu kantaroolaa haddii uu noqdo mid halkiisaas ku caafimaad qabo oo inta physica halkii iyo criteria looga baahanya jiro criteriyadiisi uu buuxinayo magaalada lagu soo degin